إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah shan iyo toban ruux ayaa ku naf waayey tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen camaliyad nafurnimo ah oo lagu weeraray xarunta iskool bulusiya oo degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada bay iyo shabeellada hoose munaasabad lagu soo xirayay dacwo aryaaf socotay muddo laba bilood ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan walayada islaamiga ah ee jubbada hoose farmaajo madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ayaa sheegay inuu fashilmay shirkii dhowaan muqdisho ay ku yeesheen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay puntland ayaa dowladda federaalka ku jeediyey eedeymo waaweyn xilli oo warbaahinta kula hadlayey magaalada garowe fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameeyey wax soo saarka tuulo hoos tagta degmada jowhar موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran shan iyo toban ruux ayaa ku naf waayey tiro kalena ah oo ay ku dhaawacmeen camaliyad nafurnimo ah oo lagu weeraray xarunta iskool bulusiyo degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho maxamed daahir cali suw ayaa ka warramaya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa camaliyad nafurnimo ah oo beegsatay xarunta iskuol bolusiyo ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka naftii hore ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa shalay gelinkii dambe oo khamiis ahayd waxa uu beegsaday xarunta iskuol bolisiyo oo aad loo ilaaliyo waxaana camaliyadda ay sababtay khasaare xoog leh oo soo gaaray dowladda federaalka shan iyo toban ruux oo saraakiil ay ku jireen ayaa ku dhintay camaliyadda laba-iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay xarakatu shabaabul mujaahidiin war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka ayaa u qornaa ciidamada mujaahidiintu waxay galabta oo khamiis ah camaliyad istishhaadi ah la beegsadeen xarunta iskuol boolisiyo ee degmada xamar jajab magaalada muqdisho camaliyadda uu furiye haliye ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ayaa si toos ah loola beegsaday saraakiili askar ka tirsan murtadiinta halyeyga istishhaadiga ah ayaa allah fadligiisa ka gudbay dhammaan baraha kontarool ay cadowga ugu talagaleen inay uga gaashaantaan howlgallada mujaahidiinta waxayna camaliyadda ka dhacday gudaha xarunta la weeraray ayaa lagu yiri bayaanka xarakada shabaabul mujaahidiin bayaanka ayaa lagu faahfaahiyey tirada horudhaca ah ee khasaaraha ka dhashay camaliyadda waxaana lagu yidhi tirada horudhaca ah ee khasaaraha cadowga ka soo gaaray camaliyadda waa shan iyo toban dhimasho ah labiyo toban dhaawac ah kuwaas oo isugu jiray saraakiil mujrimiin ah iyo askar gabagabada bayaanka waxaa digniin loogu diray dowladda federaalka waxaana lagu yidhi mujaahidiintu waxa ay mar kale xasuusinayaan cadowga murtadiinta ah inaysan jirin meel ay kaga badbaadi karaan seefta galka ka baxsan ee ciidanka tawxiidka ayna la kulmi doonaan ciqaabta ay ku mutaysteen dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka dhabbaha keliya ee u furan madaxda iyo askarta riddada waa inay allah u toobad keenaan ka baxaan safka gaalada duulaanka ku ah diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah kana tanaasulaan ficilada gurucan ee ashahadala diriirnimada ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah gabagabadii bayaanka waxaa dadka muslimiinta ah loogu soo jeediyay inay ka fogaadaan saldhigyada iyo xarumaha dowladda federaalka waxaana lagu yidhi mar kale waxa ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga ugu haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ah ee sariibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah oo ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka baay iyo shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xero askarta dowladda xabashada ethoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen xeryaha ciidamada dowladda xabashada ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka owdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gobolka baay waxaa ka mid ah deegaanka goofgaduud buurey oo lagu weeraray ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala weerar ku qaadeen saldhigyada askarta dowladda federaalka ee buundada yar ee magaalada afgooye iyo sidoo kale buundada deegaanka sabiid ee u dhow degmada afgooye ciidamada dowladda kenya ayaa isaga baxay saldhiggii ay ku lahaayeen jasiiradda gudhaa faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi taliska ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya ee la baxay magaca atmis ayaa wuxuu sheegay in ciidamada kenya ay isaga baxeen saldhiggii ay kaga sugnaayeen jasiiradda kudhaa ee gobolka jubbada hoose munaasabad ka dhacday saldhigga ciidamada kenya kaga sugnaayeen jasiiradda kudhaa ayaa waxaa lagu sheegay in maamulka jasiiradda ay ciidanka kenya wixii xilligan ka dambeeya ku wareejiyeen askarta maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe saraakiil ka tirsan ciidamada kenya kuwa qaramada midoobe ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa ka qayb galay munaasabadda waxaana ay sheegeen in wixii xilligan ka dambeeya ay ciidamada kenya wareejiyeen saldhigoodii kudhaa sanadkii labada kun shan iyo tobankii ayay ciidamada kenya duulaan milatari kula wareegeen jasiiradda kudha oo ka mid ahayd goobaha lagu maamulo shareecada islaamka waana saldhiggii labaad oo ay ciidamada kenya muddo sanad gudihiisa ah ka baxaan marka laga hadlayo gobolka jubbada hoose ciidamada shisheeyaha ee atimis ayaa wada qorshe ay ku bedelayaan magaca duulaankooda iyadoo marka la gaaro sanadka labada kun shan iyo labaatanka uu qorshaha yahay in magac cusub loo bixiyo duulaanka soomaaliya kaasoo inta badan ku ekaan doona magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa la doonayaa inay la wareegaan saldhigyada ay ciidamada shisheeye kaga sugan yihiin deegaanada fogfog taasoo khubarada amniga ee gobolka iyo reer galbeedka ay ka muujiyeen walaac xoogan oo la xiriira inay ku dambeyn doonto gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin munaasabad lagu soo xereeyay dacwo aryaaf socotay muddo laba bilood ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali munaasabadan oo ahayd mid siyaarsaraha loo soo agaasimeyna kasoo qayb galeen culimaa uddiin odayaasha dhaqanka salaadiin iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xamlo dacwatul aryaaf ah oo ka socotay afar degmo oo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose afarta degmo waxaa ka mid ah afmadow xagar dhoobley iyo badhaadhe oo dhammaantooda dhaca wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ciwaankeedana waxa uu ahaa xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ahaa balliquu canii walow aaya xamladan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya kun qof gebagabadii xafladdii lagu soo xirayay xamlada dacwatul aryaaf ayaa ka dhacday deegaanka weelmarow ee hoos tagta degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mas-uulka raggii ducadda ahaa ee dacwatul aryaaf ka waday deegaanada qaar ee jubbada hoose isagoona faahfaahin dheeraada ka bixiyay shaqooyinka iyo meelaha ay gaareen intaa kadib insha allahu tacaala siduu sheekha sheegay anugu ducaaddii riyaabta sanadkan jubbada hoose baxday aniga mukalifka noqdo li u kalifay lii dhiibay ilaahay fadligii shaqadaas waxa ay noo bilaabatay bishii safar tobankeedii ayaan shaqada la soo wareegnay amaa kadib waxay noqotay siddeed meelood waa la qaybiyey gobolka jubbada hoose tadawa degmuu ka kooban yahay waxaa nasiib u yeelatay in dacwo iraaf ay ka fusho afar degmo oo degmooyinkaas ka mid ah waxayna kala ahaayeen kow degmada xagar oo ay noogu yimaadeen walaayada jubbada hoose oo halka aan ku kala qaadanay walaayada xaar waxay nasiib u heshay hal majmuuca in lagu reebo siddeeddii majmuuca ka mid e walaayadan hadda maanta xaflad lagu qabanayo la yidhaaho walaayadan afmadow hal majmuucay nasiib u yeelatay dhoobley waxay nasiib u yeelatay laba majmuuco bifadlillaah waxaa ugu badnaa ugu nasiib badnaa oo ducaad inta badan qaatay walaayada joorre oo iyada cirafka jirto loogu talagalay maadaama ay cirafka jirto in la waraabiyo sanadkan ilaahay fadligiisay ku hirgeshay intii ay xafladda socotay waxaa goobta ka hadlay sheekh cabdiwaaxid isxaaq muude oo ka mid ah culimmada diinta islaamka isagoona ka hadlay dacwada iyo muhiimadda ay leedahay dacwadu waxay leedahay marka hore fadli aada u weyn bay leedahay fadligan wuxuu ka imaanayaa shaqadan waa shaqada ambiyada oo ilaahay uu diray ambiyadiisi waa dadkii dadka ugu qiimaha badnaa ugu sharafka badnaa ambiyadana wixii laga dhaxlay muxuu ahaa maxoolaha laga dhaxlay diin wo cidda dhaxashayna waa culammadii waa ducaaddii halkaa fadhida waa ina alculamaa warasatu lambiyaa wa ina alambiyaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhaman wa inamaa warasuu alcilma faman akhadahu akhadahu bixadin waafiq oo kama qaala calayhi asalaatu wasalaam idan markaa maadaama shaqadan ay tahay shaqada ambiyada haddee fadligaasayb heshay sidoo kale waxaa iyagana fursad markooda la siiyay oo mikrofoonka loo dhiibay odayaasha kale ah suldaan cabdiqani cabdulaahi suldaan cabdiweli xasan madoobe suldaan xasan ibraahim iyo nabadoon xasan daahir oo dhammaantooda ka tirsan salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan kale u mahad celinaynaa raggii shaqada soo gutay shaqada islaamka uu lahaa ayaa gudateen waad mahadsantihiin ilaahay idin barakeeyo ilaahay miisaankiinna xasanaadka ha idin saaro ilaahay ha idinkaga dhigo ikhlaas camalkii aad soo qabateen waxaan codsanaynaa aan ka codsanaynaa xarakatu shabaabulmujaahidiin in la badiyo raggan ducaadda ah ee loo diray dacwatu aryaaf in la badiyo dacwadii dacwatu aryaaf ee laba bilood soo socotay khitaamkeedii waa khitaamu misk ee sidii ducaaddii mubaasharka ayd ay inoo sheegeenna runtii waxay ahayd dacwo najaxday ee mahadnaqa alle kadib waxaan wilaayadana u mahadnaqaynaa uma maktabka dacwada ee wilaayadana jubbada hoosaan u mahadnaqaynaa waxaan iyagana si gaara u mahadnaqaynaa ducaadda xufaadda ah ee nuurka iyo khayrkii wanaag ka muuqdo ayna hor fadhida ilaahay sabab uga dhigay inay fakhrigaas baahida badan ka jirta ay buuxiyaan waa ku garab istaageynaa xarakada waa ku garab istaageynaa wixii oo juhdi iyo tabartaynu ka bixin karno waan ka bixinaynaa waxaan jecelnahay markaan inayna arrinka asage sida hadda raggan loo soo celiyay inay noqonno in lagu sii celiyo kooxda markay soo baxdana koox kale macnaha xarakada ay u dirto oo waxaa weeye indhahannaga iyo qalbiganagaba wanaag ka buuxiyey oo aad aan ugu bogaadinayno oo meelaha fogfog oo xuduudaha oo nalagaga soo tabinaya khayrka waxa weeye dacwada ka waday oo culummada oo dhallinyarada oo da'yartaa ayagana waa u mahad celinaa jasaakumullaahu khayran baan leennahay ugu dambayntii waxaa madasha xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuu yuunis isagoona u mahad celiyey raggii dacwatul aryaafka soo waday waxa uuna ugu dambayntii waaliga jubbada hoose la dardaarmay bulshadii ka faa'iidaystay dacwada
raggii shaqadan oo qayam ka ah maalamahan iyo labadan balood ku dhex jireen dhammaan waxaan leenahay jasaakumullaahu khayran dee waajib in wada saaranaay baa gudanaynay laakiin in dadka loo mahad celiyo waa min addiin jasaakum allahu khayran baa idin leenahay jasaakum allahu khayran wa akhiiran waxaa warkay ku soo koobay ku soo gebagayn walaalayaal dadkan maanta mas-uuliyadda naga saaran inaan ka gaabinin dadkan maanta halkan wada joogo oo codowgii intaan ku xiran in laga gaabinin waakhira muxaafada maanta aan joogno waxaa leenahay iyadana jazaakum allahu khayran soo dhoweynta iyo howsha agaasinkeeda iyo juhdiga ay bixiyeen ilaahay ha barakeeyo waxaan leenahay markaan naftirkiin maanta waa halkaan laidiin keenay aad u joogtaan in warbixintan iyo qurshahan iyo khibrad ka qaadataan oo aad dareentaan horna u sii socotaan horna u sii socotaan baa idinka rabaa jazaakum yaan la gaabinin fa jazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay mar waliba u taagan yihiin sidii ay sare u qaadi lahaayeen aqoontooda dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah farmaajo madaxweynihii hore dowladda federaalka ayaa sheegay inuu fashilmay shirkii dhowaan muqdisho ay ku yeesheen maamul goboleedyada ah iyo dowladda federaalka sakariya cumar ayaa ka warramaya madaxweynihii hore ee dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war uu ka soo saaray shirkii dhowaano dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada ku dhex maray magaalada muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in shirkaasi uu ku soo idlaaday fashil iyo natiijo la'aan isagoona kaga digay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh muddo kororsiga uu doonayo inuu ku sii fadhiyo kursiga villa soomaaliya islamarkaana ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka inay ka soo horjeestaan arrintaasi shirkii labadii toddobaad ee lasoo dhaafay uga socday muqdisho hoggaanka dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada wuxuu ku soo idlaaday natiijo la'aan niyadajab iyo kala qaybsanaan u horseedaysa shacabka soomaaliyeed jahwareer iyo hubantiin la'aan siyaasadeed ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka farmaajo sidoo kale war-saxaafadeedkan ka soo baxay madaxweynihii hore ee dowladda federaalk ayaa waxaa lagu sheegay qabashada waxay ugu yeeraan doorashooyinka qaranka ah iyo yagleelidda guddiyada ka shaqaynaya ayaa waxa uu ku tilmaamay mas-uuliyad wadareed islamarkaana aan si gaar ah looga aqbalaynin inay cid kale ku jaangooyso danaheeda gaarka ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan ka soo baxay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka madaxda dowladda federaalka ah ayaa waxaa astaan u noqotay in markii mid weliba uu dareemo inuu wakhtigiisu gabaabsi yahay uu bixiyo dadaallo uu ku doonayo inuu ku sii fadhiyo kursiga waana arrin ay ka wada siman yihiin dhammaan madaxda dowladda federaalka sida ay tilmaameen aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed iyagoo arrintaa ku micinayay in madaxdan marka horeba aysan ku imaanin rabitaanka bulshada soomaaliyeed balse ay yihiin kuwo kala matalaya danaha dowladaha shisheeye ee duulaanka ku soo qaaday dalka madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay puntland ayaa dowladda federaalka u jeediyey eedeymo waaweyn xilli oo warbaahinta kula hadlayay magaalada garoowe faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay puntland ninka lagu magacaabo ilyaas lugator ayaa dowladda federaalka u jeediyey eedeymo waaweyn xilli uu warbaahinta kula hadlayey magaalada garowe wuxuu sheegay inay dowladda federaalku dhaqaale ku bixinayso qalalaasi iyo deganaansho la-aan ay ka abuurto deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi sida uu hadalka u dhigay madaxweyne ku-xigeenka puntland isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaasi ku daray in laamaha amniga ee maamulkooda ay fasax u qabaan inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo ku howlan dhibaato ka dhacda dhulka ay joogaan waxaa kale oo hoosta ka xariiqay inay hadda dowladda federaal ka wado qorshe ay ku doonayso inay ku beegsato maamul goboleedyada uu shisheeyuhu dalka ka hirgeliyey isku soo wada duub oo hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo weli halkeedii ay kasii socoto xiisada culus ee u dhexaysa villa soomaaliya iyo puntland taasoo saameyn xoogan ku yeelatay wada shaqayntii labada dhinac warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameeyey wax soo saarka tuulo hoos tagta degmada jowhar maxamed ciise ayaa ka waramaya webiga shabeelle ayaa fatahaado hor leh ka geystay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe fatahaadan ayaa saameyn kala duwan ku reebtay qaar ka mid ah meelaha uu webigu ku fatahay ilaa iyo hadda lama soo warin khasaare nafeed oo ka dhashay balse khasaare maaliyadeed oo baaxad leh ayuu geystay waxay baabi'isay fatahaadani beero iyadoona ay ka dhalatay fatahaadahaasi cudurro kana dilaacday kaneeco fatahadan ayaa si gaar ah cagta marisay beerihii ku yeelay tuulo lagu magacaabo raqayle cumar guudle guddoomiyaha degmadaasi oo ka hadlay xaaladan ayaa sheegay in wax gargaar ah uusan uga iman dowladda federaalka iyo maamulka la baxay hirshabeelle tuulal raqayle cumar guudle ee fatahaad ka soo baxay buq bayaxaaw ka soo baxday tuulada raqayle cumar guudle ku dheeshay dalageeda iyo beeraheeda tuulada raqayle waa iska xaalsan tahay meelay aada ma laha meelay ubaxsana ma laha horta beerihii oo dhan waa isku waxaysan waa isku waxeeyeen waa gooyeen marka qaneecaba tuulada dadka joogo ama ilmaha joogo ama camoolaha joogo ayaa laahoysabo malaariyo tifow wax dhan waa isku laysay marka dhibaatadaas xuuqlaha tuulada ka jirto waa dhibaataysannahay meelan ka baxno oon gobolka shabeellaha dhexe aan hadda nagu soo dhow toddoba kiilo toddoba kiilo iyo bar oo miter ayaan iskugu jirnaay wax hadda gargaar oo noogu imaan wahaayna ma jirsaman yahaan dhowaan ay ahayd markii qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe oo sidaan oo kale fatahad ugu geystay webiga warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga hoonagaynta